wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa xarunta dowladda hoose degmada kismaayo tababar ugu qabatay qaar ka mid a shaqaalaha ka shaqeeya dowladda hoose tababarka loo qabtay shaqaalaha dowladda hoose ayaa ku saabsan habka maamul daadejinta iskuduwidda iyo adeeg bixinta ee heer degmo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland cabdiwaaxid maxamed dhaqane oo tababarka daafuray ayaa ka hadlay muhiimadda aqoon kororsigu uu leeyahay shaqaalaha dowladda hoose ee degmada kismaayo waxaan halkan ka daafurnay tababar aan u furnay degmada oo ku saabsan maamul daadejinta oo uu taageerayo mashruuca dowlad kaab marka tababarkaasaan degmada ka furnay insha allahu marka waxaan rajaynaynaa intii loogu talagalay inuu socdo waan la hadlay ka qaybgalayaasha waxaana rajaynayaa sida aan oola hadlay insha allahu inay oga qayb qaataan tababarka waxaa muhiima tababarka marka tababarkan iyo tababara kahete ee mashruuca tababarada kale mashruuca ku saabsanba inay nagala qaybgalaan ay nagala qaybgalayaan mar walbaba gudoomiye ku-xigeenka ahna xogayaha degmada iyo agaasimayaasha waxyaha kala duwan ee degmada inay nagala qaybgalayeen kuwa kan ay nagala qaybgaleen kuwa dambana ay nagala qaybgali doonaan insha allahu ayagana mar walbaba dadka ku habboonaa ay noo keenayeen dadkaana waxaan rajaynaynaa inay si fiican uga qayb galaan sidii kuwa horeba uga qayb galeen kuwa dambana uga qayb galaan insha allahu waan ku dhiirigelinaynaa waxaana rajaynaynaa tababaradan inay degmada waxtar u noqdaan iyo dokumentiyada aan soo saari doonno hadduu ilaha yirahdo tababarkan ayaa mid kor loogu qaadaya aqoonta iyo xirfadda shaqaalaha ka howlgala dowladda hoose ee degmada kismaayo